bilowna waxgaradka degmada raaso ee ismaamulka soomaalida etoobiya oo v o eda lasoo xiriiray ayaa sheegay in ciidanka liyu booliska ee ismaamulka ay mas-uul ka ahaayeen dhimashada ugu yaraan shan qof iyo dhaawaca ku dhowaad labaatan kale kadib markii khamiistii toddobaadkii hore ay xabad ku fureen dad ay waxgaradku ku sheegeen in ay si nabad ah u dibadbaxayeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda raaso ayaan ka wareystay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo codsaday inaanan magaciisa la baahin sababo la xiriira ammaankiisa hadal waxay wax ku bilowdeen dadku meeshii ay deganaayeen qabaleeyadii ahayd baa la yidhi waa laydinka rarayaa marka qabaleeyaduna qabaleeyo sharciga oo jubbeyland ku jiro oo mashaariicdoo dhani ay ka fushay bay ahaayeen ma garatay
qabaleeyada waa maxay dadka qaar aanan aanan aqoonin qabaleeyo
waxa weeyaan meelaha la degan yahay ee degmada hoos yimaadee qabaleeyada
waa gartay marka dadku waxay sameeyeen banaanbax nabadeed oo ay wadooyinka marayaan iyo waddadoo taageera ku gubaan iyagoo cabashadooda ku muujinaya ayay dadku sameeyeen sidee wax ku bilowdeen cabashadaasi maxaa keenay cabashadaa waxaa keenay laba laba labada laba reerba waxay isugu dhexeen haddii la yidhaaho baad iyo biyo iyo isugu dhexeen ma garatay markaa dawladdaas toos u soo gashay maleesiyada oo kale ayaa si toosa ciidanka niyuuga oo kale ayaa si toosa dagaalkii usoo qeyb galay oo kasoo qeyb qaatay waayahay marka maxaa dhacay kadib marka kadib markii dadii laayay qolaa tiri dhexdhexaad baan olahay way noo yimideen cabashooyinkiina sheegtaa la yidhi biyo baad baan isku haynaayo biyo baadka aan isku hayno dee xalkiisa gaara dhimashada iyo dhaawacana waad aragtaan baa la yidhi marka sidaasa annagaa dacwadda qaadaynaa la yidhi ma garan
marka haddii aan u laabanno maalintii ay rabshadaha dhacayeen dhimashada iyo dhaawaca hadda aad sheegtay bal manoo wax ma nooga sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo khasaaraha jira ilaa hadda dadku adeer baxbashay muujinayeen dariiqay iska marayeen haween iyo ciyaal bay ahaayeen siday wax ku dhaceen ciidanka niyu booliska oo meel magaalada u muuqato deganaa ayaa deena dadkii xabashada muujinaya ee waddada hayeen dhallaanka iyo haweenka ahaa ayaa xabad ku soo furay meelaha bara saddexdii subaxnimo iyo barhkii ilaa afarta meelahaas ay ahayd
marka rasaasta aad sheegtay inay ciidanka fureen yaa wax ku noqday
waxaa wax ku noqday ilaa labiyo labaatan qof ayay ku dhacday shan qof way dhimatay toddoba qofna waa dhaawac halisa toddobiyo tobanna waa dhaawac halisa ilaa lix qof galbeed baa loo qaaday ilaa adisababa ilaa koob iyo toban qofna iminka weli magaalada dhex taalaa
waa gartay marka rabshadihii khamiista dhacay kadib maxaa ka dambeeyey
intii waktigaa ka dambeysay waxba ma dhicin gaarkaan oga ayaa afka qorya nalageeyo taagan yahay wax soo kaaji karaa ma jiro aryihii magaalada ka dareeray neefkii agmaraba xabad baa lagu dhufanayaa markaas xabiisoo gaaranaga
marka maamulka magaalada ka jiray iyo kii maaragta dhexe ee jigjiga maxay ka qabteen arrimahaas
ilaa iyo hadda ma hayno maamulka magaaladana waxba kama ay maqlayaan ilaa iyo haddana wax noo yimide si ka yimide ma hayno
waa gartay odayaashii dhaqanka ee magaalada joogay iyo ugu yaraan ma la hadleen saraakiisha haysata ciidankaas aada sheegtay ciidanku looma soo dhaadhaco meeshaasuu isku wardeeyaa arinahaada wixii ag marana xabadun baa lagu dhufanayaa looma yimaadin wax mas-uuliinoo meel kale looga timid laba sargaal oo ciidamada ah loo yimid labadaa sargaal dadkii dhaawaxa ahaa iyo haddii la yidhaaho wixii dhimasho ahaaba way sawireen iyaguna way naga tageenoo meelaha ay khusaysaa u gudbinaynaa bay yidhaheen wax kaloo wax ka qabashada iyo wax dadahoo noo yimid iyo wax qabashada nadiisawaada weli ilaa iyo haddaa kama hayno meesha la isku hayo ee aada sheegtay ee ay dadka ka cabanayaan mudaaharaadkana ay ka sameeyeen ilaa iyo intee ayay u jirtaa degmada raaso
degmada raaso waxay u jirtaa meesha ugu sokaysaay waxay u jirtaa lixdan kilomitr bay u jirtaa waa gartay marka ma rabshadahaasi ma ma kuwo cusub mise hore ayay maaragtay dhibaatooyin noocan oo kale uga dhaceen me dhibaatooyin waxaana in badan oo hore ka soo dhacay dhimashiya dhaawacba hore uga soo dhacay in badan bay socotay waa muddo iminka ilaa koob iyo labaatan sano laga gaaro arrintaasi way socotaa jallin xagga dawladda un ka imanaya oo dadkii dawladda mushaarka iyo qoryaha siinaysay ah yaa ilaa iyo hadda weli sidaa u soconaya ilaa koob iyo labaatan sano rabshadaa iyo dacwadaasi way saba socotaa
waayo haddadan aan kula hadlayo ee ka waran xaaladda dadka ku nool degmada raaso iyo guud ahaan jawiga magaalada
jawiga magaalada iminka dhaawaciga dhex yaala dadkii dhintayna waxaa hadalahoo uga jawaabo oo fililkaa ma hayaan ilaa iyo hadda nimankana gaarkaa laydinka hayaabaana laleeyahay marka wallaahi dadku dee ma walba har yara inta dambana in la waayo ayay aada uga rajo leeyihiin in laga inta oo dambana in la leynayo aada uga rajo qabaan wax weli degenaansho oo nabadgelyaa magaaladu ma laho
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada raaso ee dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya oo khadka telefoonki haddaba dhacdadaasi degmada raaso ka dhacday khamiistii toddobaadkii hore ayaa isla nuur bukhaari uu ka waraystay doctor xuseen xaashi sheekh qaasim oo ah hoggaanka nabadgelyada ee ismaamulka soomaalida doctor xuseen ayaa marka hore sharxaya waxa uu kala socdo dhacdadii raaso waxay ahayd shaqaaqo nasiib darro ay dadku geeriyoodeen oo aan ka tacsiyeennay siday wax u dhaceen waxay ahayd dad baa xerada tegey oo si abaabulan u tegey abaabulkaas wuxuu keenay in laisku dhaco sida laisugu dhacay iyo aalaha la isticmaalay iyo siday geeridaas ku timid baadhitaan dhab ah ayaa lagu jira hadda oo aan natiijadiisa la wadaagi doono shacabka iyo bulshado dhanba marka shaqaaqadaas saasay ahayd
doctor xuseen dad aan la hadalnay oo ku sugan degmada raaso waxay inoo sheegeen in mudaaharaad uu dhacay mudaaharaadkuna ay dhigayeen caruur iyo haween kadibna ay ciidankii halkaasi joogay ay rasaas ku fureen marka arrintaasi maxaad kala socotaa in ciidanka ay laayeen dhallinyaro yaryar iyo haween walaalow horta saan ku sheegay baaritaanka ayaan ku ogaan doonaa xaqiiqada rasmiga ah laakiin xogta hordhaca ee aan dowlad ahaan hayno waxaa weeye meeshaas mudaharaad shacab waday iyo ciidan isku dhacay maynan ahayn xerada ciidanku waa mee waxay ku taallaa meel ka xoogaa ka yar durugsan magaalada oo buur ah ayay ku taallaa meesha uu dhibku ka dhacay waa xerada waa dad abaabulan oo xeradaas tegay ayay ciidanka isku dhaceen saan ku sheegay sida ay isugu dhaceen iyo dhimashada waxa keenay iyo aaladaha la isticmaalayay taa baaritaanka ayaa si rasmi ah loogu ogaan doonaa laakiin dad mudaharaadaya oo magaalada ka mudaharaadaya oo ciidan magaalada uu ugu yimid oo dhibaato uu u geystay ma jiraan haddii aada aragtay waad la socotaa oo adduunkii hal xaafad ayuu noqday social media maaragtay meel walbo dadka ay adeegsadaan sawirro aan aragna waxay muujinayaan caruur yaryar oo qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawac yihiin oo dhulka jiifa oo ama qaarna isbitaalka laga soo sawiray taasi adigu miyaadan arkin
wallaahi meeshaas waxaa ka dhacay si rasmi ah waanu ogaan doonaa laakiin ilaa hadda xogta aan hayno waxaa weeye afar qof ayaa ku geeriyootay afartaa qof waa afar qof oo aanu ka tacsiyeynayno si say doontaba ha ku timaado geerudii waa dad ay mas-uuliin naga saaran tahay oo aanu u jiidnaxayno oo ma rabno inuu dhiig ku daato dowlada deegaanka soomaalida dhiig ku filan uu kusoo daatay waxaa weeye dadka sawirada meelaha mataqaanaaye lasoo gelgeliyey way isku dhex jiraan sawiro dad dhaawaca way jiraan dadka dhaawaca oo caruur ay ku jiraan ambalaasyaal loo diray waa la daweynayaa hadda gacantaan ku haynaa oo waa la daweynayaa dadkii geeriyooday eheladoodii waa loo tacsiyeeyey siday wax u dhaceen laakiin iyo xerada dadka u xageeyey iyo aaladaha la isticmaalay iyo geeridaas sidii ku timid baaritaan rasmi ah ayaa lagu wadaa oo natiijadiisa la shaacin doonaa laakiin si guud waxa meesha ka dhacay waa waa sidaan xogta kumeelgaarka ee nasoo gaadhaysa iyadoo aan ahayn in laga hordhaco baaritaanka waa sidaas weeye nin nabadoon ah oo ay v o e da wareysatay waxa uu u sheegay in ciidankii ay weli ku hor degan yihiin dadka deegaanka oo haddii xitaa ay xooluhu agmaraan ay rasaas kusoo ay ridayaan marka mar haddii ciidankii halkaasi ay joogaan maxaad ka qabateen
ciidanku horta waa ciidankii dowladda deeganka soomaalida waa ciidan meesha loo geeyey in uu ilaaliyo nabadda aagaas ka mataqaanaa oo ay ka jirtay colaad wakti dheer kasoo jirtay ah ciidanku xeruu degan yahay afar bilood in ka badanba hadda ciidanka xaggaas uu degan yahay wax dhiboo ka jirin ma jirin nidaam geed socod nabad waarta lagu raadinayo oo lagu xalinayo colaad aagaas ka jirtay wakti dheer ayuu ciidanku qeyb ka ahaa geed socodkaas dadkii lagu kala badbaadiyo oo hadda bulsho isku dhacday intay meesha deganaayeen ma jirin hadda joogitaankiisana nabadaas ilaalinteeda ayuu u joogaa iyo inay ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniinta ay la joogaan wax dhib oo ciidanku shacabku uu geysan karo ma laha ciidankuna magaalada wuu ka baxsan yahay wax dhibaato hadda ay ku hayaan ciidanku bulshada oo aan ognahay ma jiraan meesha maamul baa jooga maamulka iyo ciidanka iyo waxgaradkii hadda wadahadal baa ay ku jiraan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo ciidanka arrintaas marka waa arrin aan aanna ogeyn anagu hadda wax dhibaato ahoo ciidanku uu bulshada u geystay maalmahan oo ama xoolo uu ka laayay oo anagu aan ognahay hadda ma jiraan walaal waayahay marka doctor xuseen maadaama aad tahay mas-uulkii amniga ee guud ahaan deegaanka soomaalida ma ku qorshaysan tahay inaad raaso tagto sidoo kale ma ku qorshaysan tahay in aad tallaabo ka qaado haddii riboodka aad sheegtay dhanka amniga aad ka sugaysaan uu soo baxo islamarkaana aad ogaataan in ciidamadu ay caruur laayeen iyo haween
aniga tegitaankaygu waxaa weeye de meesha dowladda dad na matalay oo hawl baaray ayaaba ku maqan haddii loo baahda annagu inaan tagnana oo ay soo baxdana waa la tegayaa oo hadda ka hor antega anigu hadda muddo laga joogo bil iyo wax yar taas waa taas ta kale ee ku saabsan warbixinta waxaa shaclayn inaan ka hor dhicin riboortigu waxa uu soo saaro waa wax loo wada joogi doono weeye wixii natiijee kasoo baxa iyo tallaabooyinka ku habboonna xilligaasaan ka hadli doonaa kaasi waxa uu ahaa doctor xuseen xaashi sheekh qaasim hogaanka nabadgelyada ismaamulka soomaalida etoobiya oo khadka telefoonka ugu warramayay waryahayga nuur xasan nuur bukhaari